si kor loogu qaado aqoonta tababarayaasha xiriirka kubadda cagta federaalka iyo kan koonfur galbeed waxaa tababar loo furay ilaa iyo soddon macalin kuwaasi oo hogaamiya kooxaha ka dhisan magaalada beedhabo ee xarunta gobolka bay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta koonfur galbeed iyo sidoo kale gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaa ka hadlay muhiimada tababarkaasi meel ku baxsan caasimada soomaaliya ee muqdisho oo runtii nagatii koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo runtii iyada farxad ninka ato may fadaan inuu ma hadlan qof kasta qeyb kujeysida galan kujeysida siimay baa ka suurtagala fadhi ninka horeeyey gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya mudane cabdi maxamed cali shiina runtii mid haytay ballanqaadkii shay inay kubadda cagta la baahi meel kasta la deersi insha allah mayba aqoonta la baahi saasaa tawgeeka furitaanka maqib ku ahaa oo sheega doona hoo bilaariyana xarun kale oo section kale oo yaan youth lankasaw center lankasaw talentaga ciyaartoy lah kabiyow oo yaan markan ka horeeyay meel ku baxsan caasimada la furo doona hoo bilaariyana sisiin baaradan ciyaartoy roogda may fadaan ciyaartoy talent leh in deegaanka kubad sa mustaqbalka kubadda cagta koonfur galbeed iyo guud ahaan soomaaliya lagu faa'iideysado runtii iyada farxad ninka ta hadhawaayan insha allah mayba ma ku daala doogna inuun horumaran inta ku sii wadna dhammaan macalimiinta oo meel raageeka tababarka la sii hayo oo runtii waktisha tahay inaan macalimiinta loo qabto korso sida axmed basha ee koorsatanu koorso kaaf lagu qaadanaay kaaf waxay soo rogtay nidaamay soo rogtay qofka aan haysan shahaado kaafa inuunan tababari karin qaranada qofka marka waxaa la rabaa waxay ka bilaabataa d ilaa baro ay gaartaa marka waxaan rajeynaynaa insha allahu soomaaliya waa markii lixaadoo laga qabto istiidyada waa marka ugu horreyso laga qabto annaga qorsheen uu yahay laba kun labaatan iyo lix inaan lix boqol oo macalin oo soomaali ah oo shahaadada kaaf haysata inaan gaarno waa qorshaheenno shahaadada c iyo bna way daba soconaysaa
dhinaca kale wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay in aqoon kororsigaana muhiimad gaara uu leeyahay macalimiinta hogaamisa kooxaha kala duwan ee ka dhisan magaalada beeldhabo ee xarunta gobolka bay urur ahaantii ah bilow fiican oo aada iyo aadna muhiim u ah in lagu gaaro shahaadooyinka kale maxaa la dhahaye oo daba joogo sidoo kale waxaa rabnaa in tareyninkan intuu socdo aad si fiican ugu faa'iidaysataan dhexdiina si fiican isku bartaan waxaadan fahmin aad lahayd ifahamsiiya markaad shahaadada qaadataan oo ilahay idinku guuleeyana waxaa la rabaa in dadka aad soo saaraysaan u cadaalad fashaan waxaa barateen aad bartaan oo si qurux badan aad u bartaan hadduu ilahay raali ka noqdo maxaa la dhahayay sidoo kale waxaa jirto dhallinyaro oo taalantigooda lagu soo saari doono ayagana insha allah markaad tareyninkan dhammaystaan dadkii soo saari lahay idinka waayo waxaan tababarkan aqoontooda kor loogu qaadaya macalimiinta ka dhisan magaalada beeldhabo ayaa waxaa goobjoog ka ah furitaankiisa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya iyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin kale